dhallinyarada deegaanka kilwaheri ee hoos tagta degmada baanisa ee ismaamulka mandheera ayaa shalay gelinkii dambe dhigay dibadbax ay kaga cabanayaan habka loo maray qorista ciidanka difaaca dalka k d f ee deegaankaasi dhalinyaradan oo la hadlay warbaahinta ayaa baaq u diray wasiirka difaaca dalka aadan ducaale iyo madaxda sare ee dowladda dhexe الرحمن الرحيم meesha aan kasoo hadli hayno waa kilwahiri subcounty aniga dadka kilwahir kilwahiriyaan nahay maanta waxaa waaye meeshan waxay liyaab leh anigu ligaan arkinaan ku dhacay aniga saakii dhallinyarada magaalada dhan way soo baxday subcountyda waxay rabeen inay jeesh maaragtay loo rukruutay rabeen dhallinyaradii soo istaagday reer kilwahiri ahaayeen sida saakii ay u istaageen ilaa haddadaan koo iyo tobanka laga joogo wax la qaatay ma laha dad aniga weligayni aan arkin aan reer kilwahiri ahayn oo hataa wejigoodii weligaan subcountydan dhexdeed lagu arkin oo afar qof ah ayaa lala soo baxay meesha ay ka yama- ka imaadeen ma naqaano ee divisionka kilwahiri kama imaanin divisionka emole kama imaanin all locations oo kilwahiri subcounty ka dhisan kuma imaanin aniga waan yaabnay imtixaan baan haysto saas sababteedii waxaan rabnaa aniga reer kilwahiri dhalinyara waayeliin culmo odayaal hataa jiifafka ilaa macal hataa eebidii meeshaan joogtay waa yaabtay waxaa maaragtay aan rabnaa dowlad aan u sheeginaynaa lagu soo bilaabo madaxweynaha waddankan eh, his excellency eh, dr eh, william ruto iyo c s kaini oo defense force ah oo shaqadan i xil saaran oo aniga sanadkan markii oo oo wasiir lagu dhigay aan zaa'id u faraxnay walaalkan soomaali ee waaye tii waktigii asigii la doortay bataanu qabsatay waxaanu u qabsatay ma naqaano ducaale mr ducaale his excellency mr ducaale iyo governorgan countiga iyo maaragtay macal m c gan m c egan oo areaga ah waxaan codsinaynaa anigoo reer kilwahiri subcounty ah inaan arrintan geek maanta meesha ku dhacday aan arrin xalaali aan ahayn arrin aan xaq eh aan ahayn oo anigana nagu dulmay dulun weyn baa nagu suubiyey dhallinyarada meesha ku dhalatay oo maanta oo maaragtay oo soo istaageen gurigoodii waa kuwaan marka walaabahooda nagu dhaafay oo maaragtay ayagoo sirwaan la'aan eh oo shaati si saaki loogu bixiyey meesha loogu tagay hataa hal haddii laga qaadan lahaa aniga waa camusi lahayn hal ma laga qaadanin saas la'alligeedii dowladda kor lagu soo bilaabo ilaa governaga iyo wixii hoos imaanaya m c gan lama dhahadoodii waxaan u sheegaynaa inay arrintan maanta meesha ku dhacday aan xag ahayn ani- asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygii waa cabdulaahi yarow cabdinuur waxaan ka soo jeedaa deegaanka kilwahiri kilwahiri subcounty new subcounty oo ka tirsan subcountiga banisa Een, meeshaan maanta waxaa ka dhacday jeesh baa la qoraayey dadkii meeshaan waxaa ku qoraayeen maanta shan qof ee ay qaateen shantii qof ay qaateen madna kama naqaano meeshay ka imaadeen ma garanayno dadoo kabaandhahooda ninka aan garanayn oo huduma center lagu soo bedelay ma naqaanin inay kenya ay ka imaadeen waddan kale ay ka imaadeen sab- m- hal qofna wejigiisa ma garanayno dhalinyaradii een, ee magaaladan ku dhalatay oo meeshan ku akhriisatay iyagoo khutameey gaaraan saa usoo istaageen hal qof lagama qaadanin meesha laga tagay maana baandhaar la sameeyey ee wa- dadkii kole way dhagaxeeyeen ee diyaaradii ba bus u kiciyeen waa ina rafaadiyeen saasay nooga tageen maanta kilwehiri cadaalad kama dhicin ee waxaan leenahay een, ee, mas-uuliyiintayna sida c ska wasiirka aadan bare ducaale ee, ayaan fartiin u diraynaa inay dadkan cadaalad ay helaan oo dhibkaa nagu dhacay oo oo wax laga qabto oo bahashan noo soo celiyo cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera